laba qof ayaa ku dhintay weerar xalayta ururka al-shabaab ay ku qaadeen magaalada wallaweyn ee gobolka shabeellada hoose magaaladan ayaa waxa ay dadku sheegayaan in maleeshiyadu ay muddo kooban haysteen saldhigga booliska ee magaaladaasi ka hor intaanay ka bixin goobjooga magaciisa u qariyay sababo dhinaca amnigaa dartii ayaa v o eda uga warramay sidii ay waxu dhaceen xalay dhanka koonfureed ee magaalada ayaa waxay kasoo galeen waxayna weerar ku ahayeen guud ahaan degmadu waxay weerareen saldhigga booliska markay la wareegeen dabadeed laba askari oo joogtay ka ka qaateen dabadeedna meeshay ku dileen si kastaba xaalkaa noqda saacadadan waxay ahayd kowdii iyo barkii ama toddobadii saac iyo bar siqda dhexe ee habeenkii xalay ahayd waxay haysteen ilaa toban saac iyo labaatan daqiiqa laga gaaro rasaasto xaduudna aysan lahayn markay kow soo gelayeen walow dad ku dhaawacmay oo shacib ah aysan jirin dad rayid oo ku dhintan aysan jirin labadaa nin ee saldhigga booliska ka shaqeynayo booliska ahaa dabadeedna magaaladu waxay kasoo galeen dhanka koonfureed dhanka waqooyin waa kaga baxeen faahfaahinta sida weerarkaasi u dhacay waxaa falastiin axmed iimaan ay ka wareysatay guddoomiyaha gobolka shabeellada hoose cabdiqaadir maxamed nuur sidi
waxaa jirtay runtii in nimanka kooxaha nabadiidka ah khawaariijta argixisada ah maxaan ku yidhahdaa gubaadka shacabka soomaaliyeed ku caanbaxay beryaha maduqeyn diyaaradaha darowniska gantaalada maxaan ku yihahda lagu haayay dhulka hawdka ah inta udhexaysa toeratorow iyo dinsoor iyo jilid iyo kuyo barow iyo dhulkaas ayagoo qaxa ah runtii ayaa maxaan ku yihahdaa xalay abaarihii kowdii barka waxay mareen maxaan ku yidhahdaa degmada wallaweyn halkaasoo maxaan ku yihahdaa wax intaasoo dukanay jabsadeen kadibna de maxaan ku yihahdaa de magaalada maxaan ku yihahdaa ciidan booliisa oo xoogoo yar ayaa joogay saldhiga kadibna de maxaan ku yihahdaa way iska caabiyeen markuu horeysa markii labaad ay kusoo rogaal celiyeen waa hade waad og tahay oo niman isniidaamin ku qoran hal gowracan geed kama waabato waaye runtii saldhiga booliiska ay weerareen halkaasi hal askari ayaa maxaan ku yihahdaa ku geeriyooy ilaah unaxariisto oo booliis ah hade halkaas hal qof oo shacabna maxaan ku yihahdaa meesha uu ku dhintay ilaah unaxariisto asna de ayagana waxay u gudbeen ayagoo qax ah alaabtoodii xaasaskoodii ilmahoodii wataan qaata weli way kasoo qaxeen tortorow iyo dugli dhulkaas ilaa iyo dinsoor waxay u socdeen dhinaca goobaan iyo ceelcal ciidan soo duuli kara oo magaalo weerar kara oo al-shabaab ah xaggee islaadaha waa uu u jiri karaa magaalada wallaweyn
runtii deegaanka tortorow iyo wallaweyn waxay isu jiraan taqriiban soddon iyo shan ilaa afartan kilomitr tortoro waxay ka xigtaa degmada wallaweyn dhinaca koonfureed saala illigeeda marka halkaasina wadda ayaa marta oo habeenkii habeenadii ay maxaan ku mari jireen inta udhexaysa warmaxan iyo wallaweyn oo maxaan ku dhaha tabeelaha maamacaliyo tabeelo la yidhaahdo halkaas tuulooyinka ku yaala ayay mari jireen halkaasi oo dhowr jeer maxaan ku ciidamada maxaan ku dhahda runtii ka hor istaageen halkaasna wadada kayii ay mari jireen ay ahayd oo u mari jireen goobaan le oo xarun u ah hadda oo ayagu haystaan iyo ceel cali halkaas maxaa ku meelahay ku dhuuntaan waxyaalahay dhaqaan iyo dadkay afduubtaan iyo kulli meelahay geystaan waa magaalooyin baadiye ku yaalla waa ku yaalla maxaa ku gobolka hiiraan rudi iyo xadka kala qaybiyo gobolka shabeella hoose iyo hiiraan iyo shabeellada dhexe iyo bakool waa tuulooyin ku yaalla wa laakiin dadka deegaanka waxay sheegayaan in markii dambe iyaga ay iskood uga baxeen magaalada kulleyta maxaan ku yihahdaa iskood uguma bixin xoog baa loo sheegtay ciidamadii xooga dalka soomaaliyeed militarigii oo fariisin u ahayd maxaa baldogle ayaa kusoo baxay walow halkaas maxaa ku laftigoo dhabagal ay kala kulmeen oo iyaga laftigoodba halkaas dareen bay ka qabeen markii xabaddu halkaa kasoo bilaabatay ay ka baxeen magaalada adigu in yaroo kooban magaalada maxaa ku waa dhex mareen magaalada oo dhan maahayn oo saldhiga iyo xafiiskii maamulka degmada intaas maxaa ku yihahda ay ay dhowr daqiiqa maxaan ku yihahdaa ay ay maxaan ku yihahda ku meereysteen hadee un waad garanaysaa oo qof mas-uula hadda ku dhintay ma jiro haddii magaalada ay haysan lahayn qof ma badbaadi lahayn taliyihii saldhiga magaalada waa joogay guddoomiye degmada maamulka degmada ku-xigeenadiisii saraakiil badan magaalada degan saala iligeeda marka kuma waarin magaalada dhowr daqiiqay joogeen saala iligeeda marka ayagu way ogaayeen laftigooda inaysan ku waari karin guddoomiabtay ahaayeen inay bakhaarada jabsadaan oo dukaamada jabsadaan oo sahay sii qaataan oo waxay ku cun lahayn dhulka ilaa hadda waa jiilaale waxay ku noolaadaan nimanka argixisada ceel cali iyo goobaanle hadee meesha waa geedkaa ma dambeeyo waay waa tuulooy waa waa tuulooyin ku yaalla baadiyaha fog waay maxaa gobolka hiiraan guddoomiye maxaa joojiyay howlgalladii gobolka ka socday mar haddii la ogyahay tuulooyinka iyo magaalooyinka ay joogaan oo aana loo sii baacsan shabaabka waa runta falastinay su-aashaas waa la isweydiin karaa waad og tahay oo maxaan ku yidhahdaa waa kii madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya uu u fidiyey cafi haddana markii december soddon iyo kowdeeda marka la gaaro haddana waxaa lagu daray saddex bilood kalaa lagu daray maxaan ku yidhahdaa haddana maxaan ku yidhahdaa cafid kalaa loo fidiyey hadee dad isa soo dhiibaya waad og tahayoo rag badan oo maxaan ku yidhahdaa oo nimanka argixisada ka tirsanaa oo kuwooda ugu muhiimsan macnaha ayaa issoo dhiibay qodobka labaad wuxuu yahay falastinay in maxaan ku yidhahdaa dawladdii runtii xukuumaddii maxaan ku yidhahdaa in la riday oo baarlamaanku riday kadibna ishaysigii macnaha iyo xukuumado badan oo maxaan ku yidhahda ama lasoo dhisi riday macnaha oo hirgeli waayey oo maxaan ku yidhahdaa runtii hadee dhowr asbuuc ka hor ayaa saddex bilood mise dhowr biloodba maxaan ku yidhahda xukuumad macnaha ma jirin oo maamul shaqeynaya macnaha qodobka saddexaadna wuxuu ahaa wuxuu yahay in ciidamada amisom ee gobolka shabeelle hoose laftigooda isbedel inuu ka dhacay sanad walba ciidan cusub ayaa la keena kuwa hore macnaha waa la bedelaa marka isbedelkaasna maxaan ku yidhahdaa asna qeyb ayuu ka yahay marka saddexdaa qodoba ugu muhiimsan iyo qodobo kale oon rabin idaacad inaan ka sheego falastiin